إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo qorshaysan ka fuuliyey gobollada shabeellaha dhexe iyo gadow alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay qaybta labaad muuqaal ku saabsan qaabka looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa la baahiyey muuqaal muujinaya ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan deegaanka sabiid iyo caanuu leh ee duleedka degmada afogooye mid ka mid a saraakiishii hore ee soomaaliya ayaa qiray in dalka soomaaliya uu gumaysi ku jiro dad ay soomaali ka mid yihiin ayaa ku xaniban dal ku yaala bartamaha ameerika guddoomiyii hore ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in dowladda federaalka ay wajahayso xaalad halis ah warka dibaddana waxaad dhegaysan doontaan dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay duqaymo maraykanka uu ka fuuliyey gobolka alxudayda ah ee galbeedka yemen إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afarta bisha ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga ah waafaqsanna labada bisha afaraad sannadda ah labada kun iyo shan iyo labaatanka ee miilaadiga ah ku soo dhowaada ah warkii oo dhammaystiran qarax ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa degmo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wararka naga soo gaaraya degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in qarax xooggan maanta lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa gudaha degmadaasi inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhintay hal askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen goobta qaraxa waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo halkaa ka qaaday askariga dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxaasi dhanka gadow wararka naga soo gaaraya degmada beled xaawo ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday bar kontarool oo ciidamada dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen gudaha degmadaasi waxaa la tilmaamayaa in qaraxaas uu khasaare u geystay askarta dowladda federaalka waxaa la baahiyey muuqaal muujinaya ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan deegaanka sabiid iyo caanoo leh ee duleedka degmada afgooye halkan waa sabiid oo shabeellaha hoose ka tirsan aadna ugu dhow degmada afgooye halkaas oo saldhigii ciidan ay ku leeyihiin askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha afrikaanta si loo muujiyo xaalka sabiid iyo cidda ku sugan waxaa la baahiyey muuqaal kooban oo soconaya qadar laba daqiiqo ah balse xambaarsan oo diraya fariin mug weyn sida muuqaalka lagu dheehan karo waxaa weli ku sugan oo ammaankeeda xaqiijinaya ciidamada mujaahidiinta al-shabaab muuqaalka ayaa ku bilaabanaya dagaalyahan ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab oo ay u dhammaystiran yihiin qalabka dagaalka isagoo gudaha u gelaya saldhigga sabiid shalay oo talaado ahayd kowdii bisha abriil sannadda labada kun shan iyo labaatanka dagaalyahanka ka tirsan mujaahidiinta ayaa sidoo kale lagu arkayaa buundada weyn ee sabiid taas oo caddayn u ah goobaha muhiimka ah ee sabiid inay weli gacanta ku hayaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin hadda waxaan taaganahay saldhigga sabiid allah ayaa gacanta noo soo geliyey cadowguna wuu jabay wuuna cararay ayuu yidhi askarigan isagoo qiray in dhowr jeer la jabiyey ciidamada dowladda federaalka oo isku dayay inay dib u qabsadaan deegaanka sabiid allah subxaanahu wa tacaala ayaa maanta iska leh allihii maaragtay cadowgii ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ku soo duulay jebiyey allahaas ayaa maanta iska leh awood maaragtay ay mujaahidiintu leeyihiin ma ahan allah subxaanahu wa tacaala awooddiisii ayaa maaragtay ku jebiyey cadowgii maaragtay kusoo duulay wilaayaadka islaamiga hadda waxaan taaganahay waxa waaye meeshaan saldhigii booliiska waaye ee sabiid saldhiga booliiska sabiid iyo caanoole ayaan hadda taagannahay ilaahi subxaanahu wa tacaala mujaahidiinta halkan ku makaniyey cadowgiina waa carareen waa jabeen ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa sheegay inay jabayaan sayuhzamu aljamcu wayuwalluuna adubru allah subxaana wa tacaala yiri wuxuu kaloo ilahi subxana wa tacaala qur-aankiisa ku yiri wa ina jundana lahum alghaalibuun ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisii ayaa sarmaraya ilaahay ciidankiisii ayaa guulaysanayo taariikhdan maanta waxay tahay saddexda shawaal ee kun afar boqol afartan iyo lix hijriyo cadow waxay isku soo dayeen dhowr jeer inay maaragtay ay dib u qabsadaan laakiin ilaahi subxaana wa tacaala ayaa ka adkaaday waa lala dagaalamay way jabeen ilaa ay hadda baktigoodii wadooyinkay daadsan yihiin qanaa'in badana laga qaaday ilahi subxana wa taala ku mahadsan dadka muslimiinta waxaan leenahay soo duceeyey biidni illahi tabaaraka wa tacala cadow ilaahay waa jabay in sha allahu tacaala way jabaan wayna jabi doonaan murtadiintan tooba keenana biidni illahi tabaraka wa tacala asalamu calaykum raxmatullahi barakatu muuqaalkan ayaa fadeexad iyo wejigabax ku ah dowladda federaalka oo maalmihii lasoo dhaafay ku hadaaqaysay in ciidankeedu ay dib u qabsadeen deegaanka sabiid waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac oo maalmo ka hor ka soo laabtay sabiid bariire iyo owdheeg leh ayaa waraysi uu bixiyey waxa uu kaga hadlay xasiloonida iyo niyadda ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furumaha dagaalka ciidankan gobolka shabeellaha hoose ku sugan waxaa u hilaacaysa amaba u muuqata magaalada muqdisho marka aad taagan tahay deegaanka sabiid aad taagan tahay muqdisho xaafadaha uga sokeeya waxaan filayaa inay tahay tareedish oo ama oo kilomitr saddex toban halkan afar iyo labaatan kilomitr markaa ku jirta haddii laga soo bilaabo kilomitr zero ama kilomitr eber halka la yihahdo markaa soddon todoba kilomitr ku jirta laakiin haddii tareedisho laga bilaabo sabiid iyo tareedisho oo muqdisho ka tirsan waxay isu jiraan afar iyo labaatan kilomitr ciidankan marka waxay u muuqdaan ciidan hiigsanaya in ay qabsadaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya marka amar sugayaal ciidan ah ee qanacsan farxad ay ka muuqato iska xasiloon ayagoo isjecel niman dhallinyaro ah u badan dad caynkaasay ahaayeen oo maaragtay isaga wejiyadooda ay farxad ka muuqato guul ku fadhiya ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa haddaba yaaqadii bisha shacbaan iyo bisha ramadaan waxa ay qaadeen guluf dagaal oo ka dhan ah askarta dowladda federaalka kuwaas oo si saf ballaaran ah kaga dhacay gobolka shabeellaha dhexe una soo gudbay gobolka shabeellaha hoose howlgalladaasi ayay shabaabku dib ugu soo cishteen degmooyin iyo deegaanno saddex sanno ka hor looga qabsaday xamlada uu cilaamiyey xasan sheekh maxamuud iyagoo gaaray dhul hor leh oo xilligaasi aysan ku sugnayn alkataa'ib al akhbaariyaha ayaa baahisay qaybta labaad muuqaal ku saabsan qaabka looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah tafaasiil warkaa ku saabsanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxmed sheekh cali
عيدنا عيدنا بالهنا عيدنا عيدنا عيدنا فرحنا عيدنا
alkataayb al akhbaariyaha ayaa goordhow baahisay qaybta labaad ee muuqaalada lagu soo bandhigayo sida loogu ciiday wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ciidul fidriga sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada xalqadan oo ah mid aad u xiiso badan ayaad ku daawan kartaa sida farxadda ku xidhan tahay ee loogu ciiday deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya kaamirada alkataayb ayaa ugu horeyn kuu soo bandhigaysa sida nashaadka iyo reereenta leh ee loogu ciiday deegaan weynaha kuunya barrow videowa ayaa kaaga soo bilaabaya kuunya barrow ka hor ciidda sida loogu diyaargaroobayo iyadoona si weyn loo qurxiyey magaalada sida laga dheehanayo bartamaha kuunya barrow waxaad ku arkaysaa carruur dumar iyo rag waaweyn oo dukaamaysanaya kuna sugan qaybaha kala duwan ee xarumaha ganacsiga goobaha ganacsiga ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey bulsho badan qaar ka mid ah dadka ciidda isku diyaarinayay ayaa u warramay alkataab al akhbaariya maasha allah ciidda aad bay u fiican tahay maasha allah si fiican u dhacaysa alxamdulillah ilaah baa ku mahadsan maasha allah aad oo hawsha u kala socotaa walaah si aad iyo aad u wanaagsana loogu diyaargaroobaya farxad maasha allah reereen si wanaagsan bushbashii barwaaqo markaad hindhaha uga soo bogato uu diyaargarowga ciidda muuqaalka ayaa si toosa kuu dhexgeynaya fagaaraha weyn ee sayid maxamed cabdulle xasan kaasoo ka mid ah maydaanada ku yaala wilaayaadka islaamiga kuwooda u quruxda badan fagaaraha ayaa waxaa ku soo qulqulaya qaybaha kala duwan ee dadka ku nool deegaanka kunyabarrow waxyaabaha xiisaha leh ee dadka isticmaala internetkana ay isla dhex marayaan waxaa ka mid ah carruur yaryar oo tobannaan ah kuna labisan dareeska ciidanka ay caanka ku yihiin kana muuqato shaacirta islaamka sheekh fuwaad maxamed kalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa markii la ogay labada rakac ee salaada ciidulfidriga shacabweynihii soo xaadiray fagaaraha weyn ee sayid maxamed cabdulle xasan la hadlay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين waxaan allah uga shugulinaynaa amniga iyo caafimaadka nasriga iyo cizada ramadaankii oo khayr noogu bilowday khayr noogu dhammaaday kaanat shahru ramadaan shahra alintisaaraati waalcizati waalbutuula allah subxaanahu wa tacaala waxa uu noo yeelay bil ramadaan oo nasri iyo cizo iyo tamkiin ayuu allah na siiyey subxaanah قال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون
intaad kuwada jirto daawashada filimkan waxaa markan lagu tusayaa qaabka loogu ciday deegaanka ugunje ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose reer gunje ayaa labada rakaac ee ciidda ku tukaday goob aad u qurux badan loona qaabeeyey si heersara ah kana baxayaan geedo qumbe iyo kuwo kale oo indhaha aad u soo jiidanaya
عين مولانا تحفظكم ترعاكم حفلكم يا حلت الفرحة حلت الفرحة حلت الفرحة
muuqaalka ayaa markan lagu soo bandhigaya si la mid ah sida loogu ciday deegaanadan horey u soo sheegay waana deegaanka mubaarag oo markiisa qaadanaya muuqaalka bulshada mubaarag ayaa ku tukanaya fagaaro weyn oo ku yaala gudaha magaalada kaasoo ay soo xaadireen dad aad u fara badan
حلت الفرحة وفؤادي يهواكم والقمر غنى يتغنى بلقياكم حفلكم يا ناس كم يحلى برؤياكم qaybaha dambe ee isdaarka ay soo saartay alkataib al akhbaariya waxaa lagu soo gudbinayaa degmada awdheegle ee isla wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo dhowaan dagaal la isku riiqmay looga saaray ciidamada dowladda federaalka muuqaaladii aan horey u soo sheegnay awdheegle waxay kaga duwan tahay oo la arkayaa ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sita boorar ku qoran halkudhigyo kala duwan ciidamada ayaa ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona ay farxadda la qaybsanayaan dadka ku nool degmada awdheegle ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo waxaad arkaysaa carruur yaryar oo ku soo xoomaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo loo qaybinayo waxyaabo maamcaan ah
حلت الفرحة حلت الفرحة وفادي يهواكم والقمر غنى
muuqaalka awdheegle ayaa saaxada ka saaraya hadal in badan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ay adeegsadaan kaasoo ah in bulshada soomaaliyeed ay ka cararaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markay arkaan taas cagsigeedana waxaa haatan muuqata in bulshada soomaaliyeed ay aad ugu hamuun qabaan inay soo gaaraan deegaanada ay haatan haysato dowladda federaalka
يهواكم والقمر غنى يتغنى بلقياكم حفلكم يا
aad baad u mahadsantahay maxamed sheekh mid ka mid ah saraakiishii hore ee soomaaliya ayaa sheegay in dalka soomaaliya uu ku jiro gumaysi toos ah sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cali aadan xasan korneyl indiris khaliif cusmaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda dalka isagoona sheegay in soomaaliya ay weli ku jirto gumaysi toos ah loogana yeeri karin qaran madax bannaan korneelka ayaa xusay in talada dalka ay gacanta ugu jirto shisheeye halka dowladda soomaaliyana aysan lahayn awood dhammaystiran oo ay go-aanadeeda ku gaarto si xor ah wuxuu tilmaamay in madaxda dowladda ay u hogaansamaan dana iyo anjadiyaal ay wataan quwado shisheeye taas oo meesha ka saartay qarannimada dhabta ah ee soomaaliya sidoo kale wuxuu soo bandhigay caddaymo maraqmadoonto ah kuwaas oo muujinaya siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha dalka ay si dadban amaba si toos ah ugu xir yihiin faragelin ka timaada quwada shisheeye isagoo sii hadlayay wuxuu ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay si qoto dheer ugu fikiraan xaaladda dhabta ah ee dalka horta garan garay maxaad u taqaan qaran waa dal iyo dad ishaysto isku tolo waay marka horta qarannimo ma jirto waxaan ku leeyahay calankii buluuga ayoo qarannimada lagu dhisay oo afka laawi cadde iyo afka eelwad iyo afka raas casayr iyo ilaahay idinkiisa afka doolow dhulka xaduudiisa lagu dhigay waxa waaye lix aladaa daaho sida xuub caaraha ku gadaaman marka qaran markaad maqashid waa dhul tolan iyo dadku kor tolan marka dhulkii ma go- ma tolno oo waa regionalism kala gogo-an oo political complex iyo aamin la-aan gobolba gobolka kale uusan aaminin muddo dhowr iyo soddon sana waa laisku haraagmay gacmaha dhii lala wada gal saasuu gobolka horta carradii u kala gogo-an tahay waa ko qodobka labaad waa calankii oon madax bannaanayn waxuuna ku madax bannaanayn lix alan oo located ah ayaa dhulka uu ka talinayay ilaahay dhibkiisa ku mudan waxau kaloona ku madax bannaanayn dhowr iyo toban dowladood oo qarbi ah oo ciidamo ka joogaan calankooda dhulkuu suran yahay nin calankiisa dhulka calanka dhulka ku surayna waa nin kula leh aqoon iyo caqli tidhaahdo ma- xerooyinka xerooyinka aad degan tihiin iyo guryaha ay saraakiishu ku nooshahay ee, korkeeda calankeeda ku xirta carrada laguma mudi karo aqoon tidhaahdo oo ka qabata arrintaas ma leh laakiin hadda waaba lala leeyahay qoraalkan wuxuu ku muujinayay aragtida kornel indiris khaliif cusmaan ee ku aadan xaaladda soomaaliya isagoona tilmaamay in dalka uu weli ku jiro gumaysi casri ah loona baahan yahay dadaal dheeri ah si loo soo ceshto madax bannaanida dalka soomaaliya siyaasi afhayeen u ah maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa sheegay in dowladda federaalka ay marayso xaalad adag oo culayskeeda wadata waa kan cadnaan xaaji muxsin oo warkaas noo sii ambaqada cabdirashiid maxamed xaashi oo ah hafayeenkii maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay marayso xaalad adag oo culeysyo badan wadata wuxuu ka hadlay shirkii uu dhowaan ku baaqay xasan sheekh maxamuud isagoo tilmaamay inuusan dhammaystirnayn hanaanka shirkaas xilligan oo aad ka warqabtaan xaaladda dalka uu ku jiro ee, dhinaca amniga haddaad tiraahdo dhinaca siyaasadda haddaad tiraahdo waxaa jira marxalad eh, runtii aad iyo aad xasaasi u ah oo culayskeeda leh inay ku gadaaman tahay dalka marka waa loo baahnaa eh, halkaas ayuu daarnaa marka inta aynaan isweydiin madaxweyne farmaajo ma ka qaybgelaya mise kama qaybgelayo Eh, waxaa ka horeysa horta madaxtooyadu in dee broseska ay dhammaystirto oo markaa macsuumadda eh, ay qolo walba u dirto marka weli macsuumadnima soo gaadhin wuxuu sheegay in loo baahan yahay in marka hore shirkaasi lagu casuumo madaxweynayaasha maamul goboleedyada kuwaasoo uu sheegay qaarkood in horey loogu jaray waaran soo qabasho ah madaxweynayaashii maamul goboleedyada qaar ka mid a warqado loo jaray mandate eh, ne- aan idhaahdo waaran loo jaray oo eh, lagu raad joogo oo iyaga laftoodii ay madaxweynihii eh, federaalka warqad u jareen markay halkaa taagan tahay dee runtaa laysu sheegayaa eh, shirkan waxaa muhiimadiisu ay tahay in tala wadaag la yeesho Eh, haanina gunbay ka tolantaa waxaa muhiimada madaxweynuhu horta inuu doono eh, dadkii mandate-ka lahaa madaxdii mandate-ka lahayd ee maamul goboleedyada kuwka ahaayeen si kastaba ha aatee dowladda federaalka ayaa wajahaysa culeysyo dhan weliba leh maalmo ka hore ee ahayd sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo la hadlay shacabka degmada ceeldheer uu sheegay in si qasab ah ay ku keenaan ciidan u dagaalama dowladda federaalka dad ay soomaali ka mid yihiin ayaa ku xaniban dal ku yaala bartamaha amerika maxamed qaasim ayaa warkaa noo soo jeedinaya tan iyo wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha maraykanka donald trump oo go'aansaday in dadka soo galootiga ah oo ka saaro dalkaas waxaa lasoo musaafiriyey dad badan kuwaas oo ay soomaali ka mid yihiin dad u badan haween iyo caruur oo ay soomaali ka mid yihiin ayaa ku xaniban hotel ku yaala dalka baynama oo ah waddan ka tirsan qaaradda ameerika iyaga oo dhibaatooyin badan ku wajahaya halkaas muddo ka badan bil ayay dadkan oo iskugu jira aasiyaan iyo afrikaan ku xaniban yihiin hotel ku yaala dalka baynama ee qaaradda ameerika gudoomiyii hore ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in dowladda federaalka ay aad u daciiftay mubaarak cumar ayaa hafaynta warkaa noo haya iyadoo ay si sootarayaan walaaca laga muujinayo jiritaanka dowladda federaalka ayaa waxaa aad u soo badanaya siyaasiyiinta waxgaradka ka hadlaya taagdarida haysta dowladda federaalka ee uu manjanaha u hayo xasan sheekh cabdifataax xasan faarax oo ah gudoomiyihii hore gobolka hiiraan ayaa sheegay in dowladda federaalka ay daciiftay islamarkaana ay wajahayso xaalado kala duwan oo halis ku ah jiritaankeeda waxa uu tilmaamay in xilligan la joogo aysan dowladda federaalka dhab ka wad ahayn dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sheegay inay jiraan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka daciifanaya dowladda ayna ku fashilantay olol dagaaleedka ay usoo hindiseen reer galbeedka Ee, dagaalka lagaga soo horjeeda argagixisada marxalado badan oo soo maray guud ahaan soomaaliya gaar ahaan gobolada dalka iyo dowlad goboleedyada waagii een, waxay soo maraysay maraaxil oo wuxuu ahaa dagaalku waa la lagdamayay dagaalna waa lagdam rag kalema adka waa kala ilhalaali dagaalkana waxaa barbar socda dagaal kale oo siyaasadeed ay iskula jiraan siyaasiyiinta mucaaradka dadka ah iyo mucaafadka iyo kuwa mucaafadka ah laftigooda oo dowladda ka mid ah Een, iyo caqabado kale oo wadanku u waajahayo kuwa dhaqaale ay ka mid yihiin kuwa arrimo bulsho ay ka mid yihiin waxyaabahaasoo dhan een, waxay ka dhigeen dowladda maaragtay hash wax ah oo maaragtay ii sheeg aada xarag gale oo daciifiyey Een, eh, qaabka loo wajahaya dagaalka laftirkiisa Een, eh, dowladdu haykalka dowladdu saddexuu ka kooban yahay levelka sare iyo levelka dhexe iyo levelka hoose Een, levelka go'aamada qaadanayaan oo maaragtay ii sheeg eh, ku saabsan dagaalka oo sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo waa dad maaragtay ii sheeg waa ka go'an tahay dagaalka go'aanadaas ay soo qaadanayaan een, levelka dhexa laga rabaa inuu levelka hoose u fasiro meeshaasaa qalad ka jira sida aniga aan filaayo keenayana inuu daciifiyo si kastaba haatee tan iyo markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sare u qaaday dagaalada safareenka ee ka dhanka shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxaa sii xoogaysanaya quus laga qabo dowladda federaalka iyo dabarga'o ku socda iyadoo muddooyinkii dambe ay reer galbeedka sheegayaan inay haadaanta kasii hoobanayso xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho warkana dhegaystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntiina wararka inaga soo gaaraya dalka yemen ayaa ku waramaya in diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ay fiidnimadii xalay duqeymo xooggan ka geysteen gobolka alxudaydaha ee galbeedka dalkaasi kuwaas oo sabay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed kooxda xoutiyiinta ay taageerto dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa ku dhawaaqday in saddex qof ay ku dhinteen laba kalena ay ku dhaawacmeen duqaymaha diyaaradaha maraykanka ay la beegsadeen gobolka alxudaydah anis al asbaahi oo ah afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee xuutiyiinta ayaa sheegay in maraykanka uu dhowr duqaymo la beegsaday dhismaha shirkadda biyaha ee degmada almansuuriya ee gobolka alxudaydah kuwaas oo sababay dhimashada saddex qof iyo dhaawaca laba kale oo intooda badan ahaa shaqaale aan waxba galabsan oo ka tirsan shirkadda hadalkan ayaa yimid waxyar kadib markii warbaahinta xiriirka la leh xoogaga xuutiyiinta ay sheegeen in duqaymo ay geysteen diyaaradaha dowladda maraykanka lala beegsaday dhowr goobood oo ay maamulaan maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ay ku jiraan kaabayaasha biyaha ee gobolka xudaydah muddo ku siman laba toddobaad maraykanka ayaa fuliyey duqaymo xooggan oo ka dhan ah goobaha ay ka taliyaan xuutiyiinta si uu u joojiyo weerarada ay ku hayaan maraakiibta ku sugan badda cas iyo gacanka cadmeed kuwaas oo ah marinbadeedyo muhiim u ah yuhuudda xasuuqaysa ehelkeena reer khaza warkii duhurnimana dhegaystayaal xilligan waa naga inta